أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka tacsiyeeyey istishhaadka sheekh maxamed mire oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ah madaxweynaha dowladda cadowga ah ee turkiga oo si cad u sheegay in uu ka shaqaynayo sidii ay bad ku heli lahayd xabashida itoobiya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland oo sheegay in saamayn xooggan ay ku yeelatay bandowga dhanka dullimaadka ah ee kooxda riddada ay ku soo rogtay maamulkaasi weeraro qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira saliibiga kenya kulan wadatashi ah oo looga hadlayay sida waxgaradka iyo waalidiinta uga qayb noqon karaan horumarinta waxbarashada oo ka dhacay degmada jamaame alkataa'ib ayaa xalay baahisay qaybtii labaad taxanaha loogu magacdaray geedigii gurguurte guulmise gabidhacleen oo ah taxano diiradda lagu saarayo gulufkii uu xasan gurguurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buqaqab leh iyo tieglow ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimkii cusba ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeeyey istishhaadka sheekh maxamed mire oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ah haddaba warka ka soo baxay mujaahidiinta waxaa inoo soo koobaya ismaaciil salaad guuleed haye ismaaciil waad mahadsan tahay walaalka bayaan goordhoweed ka soo baxay mu'asasada warbaahinta al-kataa'ib oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa lagu shaaciyey islamarkaana lagu iclaamiyey laguna xaqiijiyey in uu shahiiday sheekh maxamed miro jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kadib markii saliibiyiinta maraykanka ay duqeyn kula beegsadeen duleedka deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose bayaanka ayaa looga hadlay taariikhda sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga iyadoo bayaanka lagu xusay inuu wakhtigiisii iyo cimrigiisii kusoo qaatay dacwada iyo boorinta dadka lagu boorinaya jihaadka iyo inay mujaahidiinta garab istaagaan waxaa bayaanka lagu sheegay in in ka badan afartan sano uu ahaa muraabid u khidmaynayey diinta alle islamarkaana ahaa mujaahid alle dartiis ku jihaadayey una nusraynaya diinta alleh iyo sidii soomaaliya loogu maamuli lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo u nusraynta muslimiinta iyo dadka mustadcafiinta bayaanka waxyaabaha lagu xusay ee taariikhda sheekha waxaa ka mid ah in sheekha uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee u istaagay jihaadka soomaaliya hadda ka soconaya isagoona qayb lixaad leh ka soo qaatay ka hortagga xamalaadka gaalada ay ku tansiirinayeen dadka soomaaliyeed ee sagaashamaadkii ay ku soo qaadeen soomaaliya oo uu sheekhu si weyn uga hortagay waxyaabaha bayaanka sidoo kale lagu xus waxaa ka mid ah in sheekha aakhirka noloshiisii hoolihii uu hadda gacanta ku hayay ay ka mid ahaayeen majaalka inuu ishraafo ama uu muraaqabeeyo oo uu la socdo xamalaadka dacwiga ah ee ka socda dhammaanba wilaayaadka islaamiga khaasatan xamlada ee loogu magacdaray xamlatul irshaad al umma ilaa sabiili rashaad oo uu si gaara sheekha u ishraafayey aakhirka noloshiisa xilliga hadda ay maraykanku duqaynayeen waxaana sheikha uu ahaa mid mar walbaba niyadiisa ku taagneyd oo uu u sacyinayey in dhammaan wilaayaadka islaamiga laga tirtiro wax waliba oo fasaada oo gaaladu ay ugu talagaleen inay ku fasahadiyaan dadka ku dhaqan soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka islaamiga waxaa bayaanka sidoo kale lagu xusay in sheekha uu ku tilmaamnaa nin aad ugu wanaagsanaa xagga maamulka idaarada naseexada iyo boorinta dadka lagu booriyo khayraadka iyo jihaadka ahaana nin qalbi jilacsan oo dabeecad wanaagsan oo ahaa sheekh deeqsi ah sida bayaanka lagu sheegay bayaanka waxaa lagu xusay inuu sheekhu shahiiday habeenkii afar labaatankii jamaadu thaani ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijri oo ku beegneyd afar labaatankii diseembar labada kun iyo afar labaatanka diyaaradaha maraykankana ay ku duqeeyeen duleedka deegaanka kunyo barow ee wilaayada shabeellada hoose bayaanka ka soo baxay mu'asasada alkataayib ee lagu xaqiijiyey istishaadka sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga isagoo tarjuman oo aan afka soomaaliga idinkugu soo turjunnay waxaad ku dhegaysan doontaan insha allahu tacaala barnaamijkeenna caalamulyoom ee galabta soo geli doonaa mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in goordhow ay baahin doonto qaybtii saddexaad aflaamta taxanaha ah ee geedigii gurguurte guul mise gabidhaclayn mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in caawa ay baahin doonto qaybtii labaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii gurguurte guul mise gabidhaclayn oo aad uga bogan doontaan xaqiiqooyinka dagaalkii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay alkataa'ib ayaa horey u baahisay xalaqaadka koowaad iyo labaad oo iyagu xiise gaar ah xambaarsanaa iyadoona caawa lagu wado in mu'asasada alkataa'ib ay baahiso qaybtii saddexaad oo iyaduna muhiimad gaara xambaarsan madaxweynaha dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa si cad u sheegay inuu ka shaqaynayo sidii ay bad ku heli lahayd xabashida itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warkan inoo haya xukuumadda ridada turkiga ayaa weli sii wada dadaalada ay shacabka soomaaliyeed ugu hoos aasinayso cadowga xabashida itoobiya ee horarka ku ah badda iyo beriga dalkan soomaaliya madaxweynaha turkiga ninka lagu magacaabo erdogan ayaa caddeymo cusub oo uu jiidiyey wuxuu ku sheegay in lama huraan ay tahay in itoobiya ay bad ka hesho xeebaha soomaaliya erdogan ayaa carab baabay in itoobiya uu yahay dal aad u weyn oo ay ku nool yihiin dad ka badan boqol milyan ruux sidaas darteed aysan suurtagal ahayn in dadkaas ay badla-aan noqdaan ayna muhiim tahay in xabashadu ay soomaaliya ka helaan bad ay ka manaafacadsadaan murtadka madaxweynaha ka ah turkiga oo u muuqday inuu u hadaaqayo sidii abiy axmed ayaa si faahfaahsan uga hadlay heshiis ku-sheegii ankara oo uu ku sifeeyey mid taariikhi ah wuxuu ku faanay in turkiga uu xalliyey khilaaf ay u caalwaayeen dalalka qaaradda afrika erdogan ayaa kooxda ridada soomaaliya ku tilmaamay mid tabar daran oo dhibane u ah waxa uu ugu yeeray weerarada argagixisada oo uula jeedo camaliyaadka mujaahidiinta al-shabaab wuxuu qiray in turkiga uu boob ku hayo kheyraadka badda iyo beriga soomaaliyeed balse uu isagu ugu yeeray maalgashi dhaqaale dhis ah Somali ve Etiyopya arasındaki sıkıntı devam ediyordu. Tabi Etiyopya Somali'nin iki büyüklüğünde devasa bir yer.
dhibaatada u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya waa mid sanado badan soo jiitamaysay etoobiyana waa dal aada u ballaaran oo ku laba jibaarma soomaaliya balse nasiib darro waa dal aan wax bad ah lahayn run ahaantii dhul sidaas weyn oo haddana aan bad lahayn waxay niijab ku tahay dadka etoobiyaanka ah ee deggan ismariwaaga u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya in xal loo helo waxaa isku dayay dalal dhowr ah laakiin kuma guulaysan aniga waxaa xiriir ila soo sameeyey abiy axmed oo ay ka muuqatay niyad wanaag arrintaas ayaa igu dhiiragelisay inaan u istaago dhexdhexaadinta iyadoo ugu dambeyntii heshiis lagu gaaray magaalada ankara soomaaliya waa dal aad u yar marka loo eego etoobiya waa dal ay dowladdiisa la degeen weerarada argagixisada annaga ayaa ka caawina ammaanka sida tababarada ciidamada iyo difaaca sidoo kale waxaan ka samaynay maalgashiyo dhaqaale waxaan rajaynayaa in heshiiskan la dhaqangelin doono etoobiyana ay heli doonto marinbadeed oo dhinacyadu si cadaalad ah ay kaga faa'iidaystaan khayraadka ay haystaan Etiyopya'nın bu yeni ayağa kalkışında dedik ki biz size her türlü desteği vereceğiz.
madaxweynaha dowladda ridada turkiga ayaa soo hadal qaaday heshiiskii bishii labaad ee sanadkan ay xukuumaddiisu la gashay kooxda ridada ee lagu sheegay mid difaac ah balse ah mid turkiga loogu gacangelinayay badda iyo beriga soomaaliyeed bisha febraayo ee horaanta sannadda labada kun shan iyo labaatanka ka hor inta aan la dhammaystirin heshiiskii khiyaanada ahaa ee ankara ayaa la filayaa in erdoqan uu booqasho ku yimaado magaalooyinka adis ababa iyo muqdisho maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelatay bandowga dhanka duulimaadka ah ee kooxda riddada ay ku soo rogtay maamulkaasi casaam carafaad warkan haynoo qaadaa dhigo maareeyaha garoonka magaalada kismaayo cabdirasaaq sheekh aadan ayaa wareysu shalay bixiyey ku sheegay in saameyn kala duwan ay ku yeelatay xayiraada kooxda xasan gurguurta ay saartay duulimaadyada magaalada kismaayo wuxuu sheegay in dad bukaana u safri lahaa magaalada muqdisho ay ku dhinteen gudaha magaalada kismaayo wuxuuna carbaabay in xayiraada ay saamaysay bukaano dalka dibaddiisa loo qaadi lahaa magaalooyinka doolow iyo dhobley ayuu sidoo kale sheegay in muddo bil ay saaran tahay xayiraada dhanka duulimaadka ah
doolow iyo dhobley waxaan u malaynayaa muddo hadda bil ah way xaniban yihiin iyaguna kismaayana shalay noogu darneed oo la xayiray ilaa iyo maanta deo dabcan waxaan ku cabirna horta ma garanayno dadkii meel aan geynaan laanahay sidii xayiraadan ay u dhacday shal dadkii waa isdaba joog waayo hadda waxaa nagu cusub saaka oo ah maalintii labaad ay xayiran yihiin dadyow inay dhinteen oo caafimaad darro u dhintay qaar bukaano yihiin oo weli maaragtay meel ay u baxaan iyo meel ay daba u doontaan layihiin ma garata maya waxay ku dhinteen gudaha kismaayo magaalada ay ku dhinteen shalay markay soo laabteen barkood sida shalay maaragtay dadka aan la wadaagnay iyo bulshada iyo dowladdii aan la wadaagnay dadyooga qaar baa ma bukaanadooda aada u litay dad qaarkood ka mid a allah ha u naxariisto kolley mas-uuliyad darrida ah dowladda unbaa maxay ahayd ay ka jawaabi doonto o qaadan doonto mas-uuliyadda intaa la eg dadna ilaa iyo hadda meelaan marino iyo meelaan geenno iyo iyo yaan laanahay sababtoo ah waxay u baxdeen bukaanada qaarkood waddanka dibaddiisa ay u baxdeen meel la marina ma leh nairobi ma aadi karaan muqdisho oo waddankoodii dhexdooda ma soo aadi karaan marka culeys aada u weyn baa maalintii labaad hadda maaragtay ka dhashay xayiraadii diyaaradaha marka waa mas-uuliyad darro run ahaantii mas-uuliyaddan waxaan leeyahay isla xisaabtan baa ka dambayn doono u taalla maanta maaragtay dowladda xukunka hayso arrintan iyadana isla xisaabtankeedii mas-uuliyaddeeda badda qaadina waa la ogyahay dhanka kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa war-saxaafadeed wadajir ay soo saareen ku cambaareeyey xayiraada dhanka socdaalka kooxda riddada saartay deegaanada maamulka madaxa uu ka yahay axmed madoobe xubnahana siddeetan xildhibaan ka kooban waxay madaxa kooxda riddada ku eedeeyeen inay yihiin kuwa bixiyey amarka lagu joojiyey duulimaadyada qaar ka mida magaalooyinkaas weeraro qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaadhsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiga ah ee kenya marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee baaye waxay habeenkii xalay madaafiix ku garaaceen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada buurhakabo oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaan kaga sugan yahay wilaayadaasi dhinaca wilaayada shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya dhibaxyada islaamka ee ka jihaada wilaayadaasi waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka number lixdan waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga allaaha dhanka kale gobolka gaariso ee ka horjira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay ka mid dhigeen askar lug ah oo isugu jirta saliibiyiinta kenya iyo maleeshiyaad murtadiin soomaali ah kuwaasi oo ku socdaalaya duleedka deegaanka walmareer ee hoostiga degmada faafe ee gobolka gaarisa inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaas ku baktiyay hal askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay afar askari oo isugu jirta saddex kenyaati ah iyo hal murta soomaali ah howlgalladan waxay ku dabafeylayaan weerarada lagu dhiigbixinaya cadowga allaah ee duulaanka gardarrada ah kusoo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale dhulka muslimiinta ee ka horjira gumaysiga kufaarta kenya kulan wadatashi ah oo looga hadlayey sidii waxgaradka iyo waalidiinta qayb uga noqon karaan horumarinta waxbarasho ayaa ka dhacay degmada jamaameh ee wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose guddigii uu dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u soo wakiishay kormeerka iyo howlaha waxbarasho ee ka socda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa sii wada howlahooda shaqo iyaga oo kulamo midho dhal ah la qaatay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmada jamaame saacadihii lasoo dhaafi ayay qabteen kulamo kala gooni ah oo ay la qaateen aqoon-yahanka mucalimiinta waalidiinta kuwaasoo looga hadlayay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin in la dareensiiyo muhiimadda ay leedahay in la tarbiyeeyo jiilka mustaqbalka iyo kaalinka muhiimka ah ee waxgaradka iyo ganacsatada ay ku leeyihiin tacliinta si ay usoo baxdo ummad aqoon-yahan ah kulamadaas intii ay socdeen arrimaha looga niqaashay waxaa ka mid ahaa heerka ay gaarsiisan tahay tacliinta ka jirta gobolka tan iyo markii la kala jaray wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe si wax loogu dhisto natiijooyinkii la xaqiijiyey tobankii bil ee lasoo dhaafay waalidka oo ah lafdhabarka ardayga ayaa ka mid ah arrimaha ay xoogga saareen guddiga kuwaas oo dhankooda la siinayay talooyin iyo tawjiihaad halka iyaguna ay bixinayeen kuwa kale oo muhiim ah maadaama maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrimaha uu qaabilsan yahay ay qayb ka tahay ka hortaga duulaanka xagga maskaxda ah waxay waalidiinta soomaaliyeed uga digayeen guddigan in ubadkooda ay ka ilaaliyaan waxbarashada munxarifka ah ee laga soo meersaday unesco iyo in ardayda ay ka digtoonaadaan tacliinta taala dhulka cadowga ay xooga ku haystaan alxamdulilah maanta waxaan iskugu imaanay markaska faadimood ibnisara alxamdulilah waxaa laga hadlayay sida annaga waxaa weeye waxbarashada ciyaalkanaga iyo faa'iidadanada baa nagala hadlayay waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana watacaala awalan khayran waxaan u mahad celinaynaa bahda waxbarashada maktaba tacliima waxbarashada xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay dadaalkii juhdigay nagu bixinayaan hanoo barakeeyo waxaa laga hadlayay sidii annagana aan u dadaali lahaynay mas-uuliyadana saaran anooga soo bixi lahaynay jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame maasha allah kulinka waxyaabo badan ayaa noogu baxay maktab tarbiya wa tacliim oon maanta ilmaheena juhdi badan ku bixinaya oon muujinaya dadaalkooda in badan ayaan sugayna oona xaqlitaagayna maantana ilaahay subxana watacala wuxuu noogu keenay gobolka jubbada hoose in laga furo macadooyin fara badan aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay dhammaan waana soo dhowaynaynaa in ilmaha micnaha waxbarashadooda aan muraaqabayno mar walba aan la soconno waxyaabaha aan ka fiirino madaariista iyo macdooyinka aan booqanno si walba ilmaha aan ku toosano hanaankooda siay shareecada islaamka maanta jiilka soo karaya say ay u bedeli lahaayeen ragga maanta taagan say u bedeli lahaayeen ay berrina noogu dhicin lahaayeen salbiga maanta dalkeena haysto maantana waxaan u diyaarinaynaa carruurtaas yaryar insha allah biidnillah ayaga ra'ay tawxiid meel walba ka taagi doono intii ay kulamada gaargaar ka socdeen waxaa kulan muhiim ah lala qaatay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo ganacsatada degmada jamaame kuwaasoo dhankooda ka warbixiyey waxyaabihii laisla soo hadalqaaday intii uu socday kulankan ka dhacay degmada waxaa ka furan muasasada waaweyn mu'asasatulxikma iyo qurduba marka waa nimco fara badan oo ilaahay soo kordhiyey reer jamaamana insha allahu ilaahay ay ugu mahadinayaan awalan uma xarakatu shaawa almujaahidiin wa khaasatan maktab tarbiya watacliim ayay ugu mahad celinayaan marka waxaan leenahay sida hore iyo hadda nuur iyo mugdiyan ay kala tahay nuurka ayaa baxayo subaxda waxaad arkaysaa arday fara badan oo hambaagyadooda sita darees kala gedisan ku libisan u socda boosaska ay wax ku baranayeen ayagoo haddana aan ikhtilaad iyo isdhexgal aysan jirin marka waxaan leenahay maktab tarbiya watacliim oo maanta maxaa la dhahayna soo booqday insha allahu waad liibaanteen wixii aad doonayseen waad gaarteen insha allah amthaalkiina ilaah noo badiyo ilaahayna ajar haadinka siiyo annaga maanta ujuuriya ajar ma idin siin karno laakiin wixii aad maanta shaqaysataan si aad berro heshaan acmaashiinana waxaan leenahay insha allahu ikhlaas allah idinkaga dhigo amthaashiina allah noo badiyo jiilkaana waxaan leenahay ha lagu dadaalo waa jiilkii wadankii usoo baxayo oo bedel lahaa umadaan hadda ahdaafka diimeed wax laga fahansiyo wax la baro dad mugd ku jira ummadda aysan noqonin diinkooda wax laga baro dalkooda iyo ahmiyadda adduunka kaleya in wax laga baro maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii horumarinaya dadaalada waxbarasho ee uu ka wado wilaayaadka islaamiga ah isagoo markan diiradda saaraya sidii loo soo saari lahaa arday waaqici ah oo xambaara hamiga ummaddiisa dhaawacan si loo xaqiijiyo guulahaas ayuuna sameeyey guddiyo loo xil saaray sidii ay u kormeeri lahaayeen macallimiinta iyo ardayda ay waxbarayaan si ay wax ugu dhistaan natiijooyinka ka soo baxa dadaalkooda bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka buqa qable iyo tiiglow ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib aan ku horreyno yaasir maxamed iyo wilaayadda islaamiga hiiraan gaar ahaan magaalada buqa qable daqiiqado kadib markii mu'asasada alkataa'ib ay bahisay filimka cusub ee ah xalqada labaad ee taxanaha geediga garguurta guulmise gabadhacleen ayay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan u iclaamiyeen bulshada ku dhaqan degmada in filimka fagaaraha suuqa alaqsa ee bartamaha degmada buqa qable lagu daawanayo kadib dukashada salaada cishaha ogeysiiska wilaayada kadib waxaa fagaaraha bartamaha suuqa alaqsa isugu soo baxay kumanaan ruux oo bulshada magaalada ah kuwaasi oo xiise gaar ah u qaba daawashada xalqada labaad ee taxanaha filimka cusub bulshada isugu soo baxday fagaaraha oo la hadlay idaacadda islaamiga landalus ayaa ka warbixiyey daawashada filimka iyo waxyaabaha cajiibka ah ee alkataayib ay ku soo bandhigtay xalqada labaad ee taxanaha geedigii garguurte guulmise gabadhacleen waxaa ilaahay ku mahadsan gaaladii rafaa- maxaan kuu sheegaa rafaadkii dhibaatada ku dhacayo ee maxaan kuu sheegaa yaclacalkoodii iyo maxaan kuu sheegaa oohintoodii boorkoodii in maanta aan fiirsanayna ilaa intaas ilaahay ku mahadinayna maasha allah marsiinta waxaan dhihi lahay inay isa soo dhiibaan islaamka ay u yimaadaan nasrigooda meesha ku jiraa mid adduun mid aan qarmaysay ka faa'iidaya halkan waxaan ku daawanaynaa caawa filim aad u xiiso badan oo dokumentary qaybtiisa labaad ah Een, waxaan maaragtay indhahayna qabanayana wax ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa waaya jabkii iyo halaaggii ee garguurta gaaray iyo markii hore qabkii iyo isla weyninkii uu ku soo galay halkaas waxaa caddayn kugu filan in ma aragtay daa'ifadii yareed ee ilaahay subxaana wa tacaala u run sheegtay in ma aragtay ay guulaysteen oo allah tabaaraka wa tacaala guuleeyey waxaa iiga muuqanaya halkan isku xirraanta mujaahidiinta ee haddii ay ahaan lahayd iclaamka haddii ay ahaan lahayd ragga umarada ah halkaas waxaa ka muuqda marka isku xirraan aad u dhammaystir haddii ay ahaan lahayd qaybaha militariga isku xirraan badan ayaa muuqata ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu weydiinaynaa inuu sii siyaadiyo marka waxaa noo muuqda jabkii iyo halaagga qabsaday asigoo inta maaragtay timinka ku baxeen fikiraya iyo markii hore u dhahaya dee shabaab xaaqin waaye haddii ay xaaqin tahay yaa way cidda sidaan wax u gelayso haddii ay xaaqin tahay yaa way cidda qorga daabkiisa wax u garaacayso waa ilaahay addoomminkiis dhaa'ifadii yidhahdo ilaahay subxaana wa tacaala urur sheegtay waxaana aad ugu ilqowsaday bulshada muslimiinta ah ee ku nool wilaayada islaamiga ah ee hiiraan gaar ahaan degmada buuqa qable waa filin aad u soo bandhigayo fashilkii ku dhacay xasan garguurte ee duulaankii uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waana filin aad xiiso u leh dadka maxaan ku raadayay mujaahidiinta iyo muslimiinta dhammaan ay ku ilqowsadeen waxaan leenahay walillahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun oo jooga walaayaadka islaamiga ee hiiraan buqa qable xaas gurgurt marka aninkana waxaan dhahnay adigu baa lagu xaaqa insha allah mar dhow way ku xaaqeen marka dambana adiga ay ku xaaqi doonaan ciidankaada way laayeen insha allah marka dambana adaa gacan lagugu soo dhiga dhimalan mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa habeenkii talaadada oo ahayd xilligii mu'asasada alkataayib ay baahisay xalqada labaad ee taxanaha xiisaha badan u ballan qaaday bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan in si joogta ah fagaarayaalka uga daawan doonaan xalaqaadka cusub ee mu'asasada alkataayib geedigay gargurta gulmisi gabadhacleen oo ah taxano diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamed kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kula kulmay maadaama wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ay tahay wilaayadii ugu horreysay ee murtad garguurta iyo saliibiyiinta maraykanku ay duulaanka ku soo qaadeen ugu dambayntiina ay ku jabeen mahadsanid yaasir isla warbixintaasi la mid ah filimkaas oo laga daawaday degmada tieglow waxaa magaaladaasi inooga soo diray cabdiqani maxamed boqolaal ka mid ah bulshada magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada bokool ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad aflaamtii taxanaha ee geedigii garguurtaha guulmise gibadhacleen kuwaas oo lagu soo bandhigay qaabkii xasan garguurte doorashadiisa kadib u waajahay dagaalkii ka dhanka ahaa mujaahidiinta iyadoona filimka lagu arkayay qaar ka mid ah xasuuqyadii mujaahidiintu ay kaga jawaabeen xamladii saliibiga ahayd ee ay soo qaadeen murtadiinta iyo saliibiyiinta bulshada tiyoglow oo kala socday soo saarista aflaamta idaacadda andalus ayaa markii loo iclaamiyey durbadiiba soo buuxdhaafiyey fagaaraha iyagoona halkaasi ku daawaday qaybta koowaad ee taxanaha iyo qaybta labaad markii ay soo idlaatay daawashada filimka waxay u warameen daawadayaasha idaacadda islaamiga ah ee andalus filankii u subaayay walaalaha mujaahidiinta ha saareen liinka maqdari geedigii garguurta iyo jabkii u sameylika dhammaadii gebagabadii iyo ilaa bilaawsha maylana jasaakumullahu khayr walaalihii maanka mahadnaqaane alkataa'ib juhdiga iyo xaqiiqada iyo fashalka gaalada iyo bannaanka dhaqan maylana ilaahay miisaansho aakhar haanka kaba xaqiiqdii walbadan oh gaalada asgaadgaadkii iyo kibirkii yoha ka socdeen duulaankii islaamka ka qaadeen iyo sida in dhabar jeediyeenno in jabeen walbadan xaqiiqadii haninbandhaken adduunkanin oo farxideenna ilaahay aakharana ha isiinna hasin ku farxialenna jasaakumullahu khayr elen eed iyeeda qulubtan anka daawati walbadanoo elgoboobsi eba haninbandhaken banna tusen mayba kumadana dadka oo fiirsadii filanka geebtiskooda geebti islaamaad filinkaas oo lankamagadari geedigii gurguurtee guulmase gabadhacleen insha allahu tacaala suuna argan waa gabadhacleen guulmaka deerin horta madadkood maybalana ilaahay subxaana wa tacaala walaalihii oo filinkin habeen oo saxweelen oo alkataayib allah subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala camalshoha ku ogbala jihaadona ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaas allah ka weela allah subxaana wa tacaala maybalaha aakhira camalsho ilaahanka ziyaadi janaatlfirdowsna alla ku waraabitaan lamad lanki gurguurti iyo naytoy wala usugad maskanta ku galeenoo walna waljarka aalay insha allahu tacaala lankoba agliley xaanka filan maanaa wala ukan talka fiirsada iyo talka fiirsadi yakuu filan lanki ba agliley lanki aglijo inshaqaynan kan dab surun way bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jooga degmada tiyaaglow magacayga uma maa'ida cawada meeshan waxaan ku daawanay xasan garguurta jabkiisii mar badan ayuu dhahay al-shabaab waa kaluun biyo ka gursaday camal sheecaldheeran wuxuu dhahay dhaarta aa dhaarteen ayaa noo dhaar dhar kale ma jirto alxamdulilaah jabkiisan waan aragnaa mujaahidiintana waxaan leeyahay wadaad dadaal badan ayaad wadaan ilaahay gul ha idin siiyo waad ujeedaan bariga afrika idinka ayaa howlgalka sida alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan shareecada islaamka ayaan hoos jibna alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan gaalana way jabtay alxamdulilah ayaan leeyahay sheekunow saangeeda oo degmada tiyeglow uu kuwa cadarinta ka aragnay filin oo qiibtay koowaad ii qiibtay lamaadna inta ka fiirsanay gurguurta horta geedi ata bermi in guuri doontoba geedagaana midii ada guurta may kagashiimi doontaa ha gabal gaarisa lilaan kagashiimi doonta ooba kagashiinto meelu ku guurtona gaaladaya baa garbaaj ee fadsanna meelo ku gala doonta horta horta geedi ataah araadan guulma ka furu doonto garwiinnayaalkii geensiyaalka haayay goollibee gorooryaas haan e gabalka midii haabahaw gawaara gaashaman ganjeelka kiinka dhow doonaan muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay laba qaybood oo ka mid ah taxanaha geedigii garguurta guul mise gabadhacleen kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay si weyn looga hadalhayay baraha ay bulshada ku wada xidhiirto warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh